waxaa shalayto magaalada minneabolis ee gobolka minnesota lagu aasay wiil soomaaliya oo la sheegay in labadii bishan lagu dilay isla magaaladaasi iyadoo mid kalena dhaawac lasoo gaadhsiiyey dadkii geystay dilka iyo dhaawaca ayaan ilaa hadda gacanta lagu soo dhigin islamarkaana aan la xaqiijin haybtooda haddaba maxamuud mascade ayaa waxa uu arrintaasi ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo madax u ah ururka badbaadada dhallinyarada soomaalida ee daryeel oo u wololeeya sidii dhallinyarada loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkaasi
inta badan waxaa la maqlaa inta dhimatay laakiin waxaa ka badan inta anigu aan ugu yeero bukaan socodka ee dhaawac ah ee la rabay in la dilo laakiin toodii ayna weli gelin marka waa arrin musiibaa waa arrin aada looga naxo waana wax soo noqnoqday allaha u naxariisto wiilkaas dhallinyarada ah dee ka dhaawacaana waa dareemi kartaa dhaawacaas intuu ku yaalo noloshiisa waa wax mar walba u xasuusan doono waana waxyaabaha mararka qaarkood sii wada dhallinyarada inay isdilaan sababtoo ah wuxuu isku dayayaa meeshii uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado oo si xal kale loo raadiyo inuu isagoo gacantiisa ku ar guto oo saaxiibkiis la dilayna u argudo qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado waana waxyaabaha marka ka midka ah inay arrintan sii socsocoto oo xalka loogu laayahay taasaa ka mid ah marar badan waxaan maqalnaa dhalinyaro soomaaliya ayaa lagu dilay magaaladan iyagaa isdila laakiin dabcan adigu dhallinyaradood ka qabta aad baad ula shaqaysaa dilalkan dhallinyarada ku dhacaya ma dhallinyarada dhexdooda mase cid ka baxsan ayaa lafteedu soo weerarta dhallinyarada oo dilalkan qayb ka ah dhallinyarada soomaaliyeed xaqiiqda marka laga hadlo waxa iyagu isdila waa iyaga waxa iyagu isxabadeeya ama iyagu israasada intooda badan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waa soomaali qof kale oo loo eneynayo ama loo farta lagu fiqi karo ma jiro iyagaa israasada iyagana way waxa nafta iska gooya iyaga way waxa maaragtay har iyo habeen israasada waxaan ognahay in beri dhexdaasa dhowr sano ka hor arrintan ay aad u dantay isdilka carruurta oo ay joogsatay laakiin sanadkan iyo kii ka horreeyaba ay aad u soo badanayaan inay dhallinyaradu isdilaan maxaa dib u soo kiciyay isdilka dhallinyarada dhexdooda
maxamuudow isdilka magaaladan gobolkan guud ahaan soomaalida si usoo degtay labadii kun iyo toddobadii ayuu bilowday sanadkii ugu darnaa dhalinyaro soomaaliya isdilaan wuxuu ahaa labadii kun iyo sideedii sanadkii hore ayaa ka tiro badnaa oo maaragtay tiradii two thousand eightkii dhalinyarada laiska dilay soomaalida iska dileen labadii kun iyo sideed iyo tobankii ayaa kor u dhaaftay sidai hadda wax ku socdaan sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo bishii tobnaad hadda lagu jiro haddii sheekadu saan ku socoto sanadkii horena kan ayaa ka tiro badanaya hadda waxaa soo kordhay dhallinyarada soomaalida qaarkood waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan maanduuriyaasha mararka qaarkood waxaa loo eenayaa in iyagoo dhac maanduuriyaasha iska dhacaya ama hanti la xiriirta arrintaas isku lahaayeen waxaa kaloo usii dheer markaas waxaad dareemi kartaa qofku dhallinyaradan markay ay xanaaqaan inta badan markay dembiyadan galayaan ama isdilayaan maskaxdooda ma joogto waa dad maandooriyaal qaatay markaasna way u fududahay qofku meeshii hadday murmaan iskala dhexgeli lahaayeen ama xal ay heli lahaayeen waxaa u fududa inay isdilaan cabdiraxmaan waa tahay soomaali aad u fara badan baa halkan degan hadday noqon lahayd kuwa la doortay oo dowladda ku jira kuwa ganacsile oo dhaqaalo fara badan haysta kuwa caadiya ummadda ka dhex adeega dilkuna waa sii badanayaa maxaa jaaliyadda soomaaliyeed kaga aadan arrintan maxaa wax looga qaban lahay
arrintan haddii jaaliyadda soomaaliyeed ay ka damqan lahayd ay dhexda u xiran lahayd ay dareemi lahayd ahamiyadda ay leedahay xal ayaa mar hore loo heli lahaa laakiin bulshada soomaaliyeed waagii hore iyaba ficnaayeen oo ka damqan jireen qof marku dhinto shirar iyo la qaban jiray baroordiiq iyo kulamo la iskugu imaan jiray damqashadii xitaa laga damqanayay yaa hadda xitaa yaraaday waxay taas ku tusaysaa bulshada soomaaliyed jaalida soomaaliyeed inaynu u arkin carruurtu inay yihiin hantida dhabta ah qof walba wuxuu leeyahay aniga wiilkayga ma aha qofka la dilay ma oga in arrintan gurigiisa ay soo gelayso maalinba guri ay soo gashaa marka ilaa soomaalidu ay dareemaan dhalinyaradan in xal loo helo xarumo ay bulshadu leedahay xarumo ay bulshada soomaaliyeed ee leedahay oo dhalinyarada loogu adeego dhab ah ma aha meel dad kale ay leeyihiin oo la kiraysto ma aha xarumo dhab ah oo dhalinyarada loogu adeego oo dad dhalinyarada fahmi kara dhalinyarada la shaqayn kara oo dhalinyarada laftigooda kuwan hadda derbiyada taagan kuwan hadda israadsanaya laftigooda brograamadaas loo dhiibo oo iyagu isku adeegaan ilaa xal noocaasa la gaaro arrintan way sii soconaysaa qof walba wuxuu ku leeyahay cabdiraxmaano haddaad shaqo ii hesho waxaan inaan ka dhex baxo ayaan rabaa laakiin waxay la'yihiin dad garab istaaga dad riixa oo garab u noqda oo daryeel ayay la'yihiin qoysaskoodiina waalidkii inta badan waa hooyooyin hooyooyinkiina intay daaleen daaleen daaleen ayaa waxaa ka soo hartay duco iyo sheekh ay u tagaana dhahaan sheekhow carruurta inuu ilaahay ii badbaadiyo ama inuu ilaahay maandooriyaashan iyo khamrigan uu ku jira iga soo saaro iigu ducee sadaqay la baxaan kor iyo hoosna way u ooyaan oo meelay wax ka bilaabaan ayay garan layihin luqadiina ma yaqaanaan waddankiina ma fahmayaan kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo madax ka ah xarunta daryeel ee dhalinyarada soomaalida ee gobolka minnesota xaruntaasi oo ku howlan badbaadinta dhalinyarada wuxuu waramayey waryahayaga maxamuud mascad